Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa laga dareemayaa sare u kac ku yimid qiimaha lib iyo bacaha laga gala roobabka, teendhooyinka iyo sinsiyaaryada kaneecada. Sare u kacan ayaa waxaa sabab u ah xilli roobaadkii dayrta oo la guda galay. Qaar ka mid ah ganacsatada iibisa bacaha, teendhooyinka iyo sinsiyaaryada ayaa raadiyo beerula uga warramay qiimaha ay hadda marayaan.
Waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Beledweyne. Waxaan iibiyaa agabka looga gabado ama laga okarto roobabka ee sida bacyaha noocyadooda kala duwan, teendhooyinka iyo sidoo kale bacyaha sida shaqsiga loo galo. Ee runtii agabkan wuxuu iga yimaadaa magaalada Muqdisho dhammaantiis. Runtii waxaan gadayaa dhowr sano. Marka loo eego biyo baxadan ama roobabka xilliyadan da'a waxaa ku yimaada sare u kac ayaa ku yimaado ee agabkan taasoo sabab u tahay roobabka da'a roobabka sida xoogan u da'a ee iyo bulshadii oo badankeed reer miyi weli ah oo u baahan inay ka kortaan. Ee runtii agabkan waxaa ku yimaada sare u kac ayaa ku yimaada xilliyada roobaadka. Tusaale ahaan bacdan oo bac guduud la yiraahdo waxay joogtay awal waxay joogtay lix doolar hadda waxay joogtaa siddeed doolar. Bacdan kale waxay joogtay siddeed doolar hadda waxay joogtaa toban doolar. Noocan kale oo nooca ugu weyn ah waxay joogtay laba iyo toban hadda waxay joogtaa afar iyo toban doolar. Ee runtii ee sidoo kale teendhooyinka teendhada halkan nooc ayaan hayaa waxaa la iibin jiray soddon doolar hadda waxay maraysaa lixdan iyo afar doolar ayay maraysaa. Sare u kacasna waxaa keenay fatahaadda iyo biyo iyo biyo baxada la sheegayo iyo roobabka ayaa sababay inay sare u kacdo qiimaheeda. Ee sidoo kale waxaan iibiyaa sinsiyaaryada noocyadooda kala duwan ee laga gala kaneecada xilliyada roobabka ayagana aad ay qiimahoodu wuu isbedelaa oo sare u kac ayuu sameeyaa. Tusaale siiriga nooca laba doolar la gadi jiray laba doolar iyo bar ayaa la gadaa noocii saddex doolar la iibin jiray saddex doolar iyo bar ayaa la iibiyaa noocii shan doolar la iibin jirayna lix doolar ayaa la iibiyaa noocii toban doolar la iibin jirayna kow iyo toban doolar iyo bar ayaa la iibiyaa mar walba qiimaha waxbaa iska bedelaya taasoo sabab u tahay roobabka fatahaadaha ee ee xilliyadan da'a ama laga cabsi qabo inay sii da'aan ayaa sabab u- sare u qaaday Ku bilow magacaaga waxaadna sharaxaad guud naga siisaa waxyaabaha aad iibiso.
magacayga cabdulaahi farax aadan waxaan iibiyaa bacda iyo sinyeeryada iibiyaa Waayahay isbedel miyaa ku yimid bac roobaadkan iyo sinyeeryadan aad iibiso maxayna tahay sababta isbedelkan u imaada?
haa isbeddel way ku imaadeen maxaa yeelay waxaa lagu jira xil roobaad iyo biyobaxo dadka ayaa u- u- u iibsado siyaabooyin kala duwan inta badan waxaa iibsado dadka reer miyiga ayaa iibsada Waayahay isbedelka ku yimid bac roobaadka oo maxaa ka mid ah?
marka hore waxaa la gadi jiray toban laba doolar hadda sarkac ayaa u kacay waxaa la gadaa afartan doolar midda si- la gadi jiray sideed doolar hadda waxaa la gadaa toban iyo laba doolar midda la gadi jiray lix doolar hadda waxaa la gadaa sideed doolar Waayahay qiimayaasha aad iibiso sinyeeryado maxaa isbedel ku yimid asagana?
sinyeeri hadda waxaa tii la gadi jiray laba doolar hadda waxaa la gadaa saddex doolar tii saddex doolar la gadi jiray waxaa la gadaa saddex iyo bar Waayahay bac roobaadkan iyo sinyeeryada noocyadooda kala duwan inta badan yaa ka iibsado.
waxaa iiga iibsada bulshooyin ku nool magaalada beledweyne qaar ahaan dadka ku nool baadiyaha marka la gaaro xilliyada roobka iyo fatahaadaha waxaa qaali noqda inta badan bacaha teedhooyinka sansiyeeriga iyo agab kale ee la isticmaalo